marka hore sheekh kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horeyso ee aan ku weydiinayno waxa ay tahay waxaad warbixin naga siisaa xaalada guud ee wilaayada bismi illah alxamdulilah wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah waa ku dhowahay idaacadda jazaakum allahu khayran walaayada si guud xaaladeeda haddaan ka warramo xaaladuhu ay farabadan yihiin xaalat اlamni waxaalat اdacwa waxaalat اljihaad wاlqitaal xaalaad badanaa ka jira marka koobaad haddaan ka hadlo xaaladda amniga oo ah xaaladda ugu muhiimsan ee mujaahidiintu qoryaha u qaateen oo ah in amniga dadka muslimiinta la sugo si daruuriyaadkooda shanta aho ay u nabad galaan aad bay u fiican tahay wilaayada xaaladda dacwada marka aan ka hadalno ilahay waxuu noo suuro gashay tobankii sana lasoo dhaafay in dadka degan walaayadan gurigooda iyo geedku ay joogaan loogu geeyo dacwada arrintaasna guul fiicanay gaartay wax badan oo ka dhashayna waa jiraan insha allahu tabaaraka watacaala oo ah in laga fikiro noloshii dadka iyo tacmiirka wadanka marka xaaladda waxaa laleeyahay si guud aad bay u fiican tahay falilah alxamd inta badan waxaad juhdi geliseen adeega arrimaha bulshada oo ah arrin macruuf ah ee marar badanna aan kaa waraysanay laakiin ma jiraan wax mashaariic cusub ah oo wilaayada ay soo kordhisay way jiraan mashaariic fara badan ayaa ka socota kadib markay guulaysatay in amnigii la sugo walaayada ku guulaysatay fadliga ilaahay dartii kadib dacwadii ummadda gaartay labadaasoo aada u muhiim ah intaa kadib walaayada iyo nuqobada gobolka iyo akhyaarta iyo duubabka waxay iska kaashadeen si guud bal in maadaama maamulka islaamiga uu yahay in lagu siyaasadii diinka in lagu dhaqo adduunka iyo aakhirada ummadda in ummadda nolosheedii iyo xayaatadeedii iyo camiraadii dhulkii tacmiirkii hawshaas in laga fikiro marka degmooyin dhowr ah sidaan hadda hore kuugu sheegay ayaa hawl laga soo qabtay sida degmada suunurgood degmada tawfiiq marka degmooyinkaas ayaa hawl degmadaas tawfiiqan u dambeysay waxaa laga sameeyey mashaariic dadku ay u baahnaayeen ay iska kaashadeen walaayada iyo kambaniyaal fasaxa la siiyey dhulkaasoo aada ugu baahi qabay xagga biyaha dhibaato rafaad badan lagu qabay ay suuro gashay markaa ilaa siddeetan kilomitr in magaalooyinkii dhulka ku yaela ay noqdaan biyuhu mutawafir biyo aada u macaan badan ilaahay baa ku mahadsan xayaatada ummadduna isbedesho malagaalooyinkood ay camirmaan waxaa kaloo sidoo kale aan degmada runurgood ka sameynay dhismooyin fara badan iyo degmadii dadkii degaanka ahay maaragtay abaabulno oon ay ku kala maqnaayeen ku midayno waxaan kaloo sameynay aal ku yeelay isla degmada hastuulo kamida leedaa hiruulagaab kadib markii shaqooyinkiisu ay cadilmeen aalkaasoo laba iyo toban kilomitr biyo kasoo jiidayay shaqadaasna aan ku guulaysana maalgelin fiican lagu sameeyey haddana dadku ay ka maqsuudeen waxaa kaloo sameynay degmada gamboqole oo iyaduna ahayd degmo biyo aada u dhanaan alriigaan ka qodnay waxaana ilaahay noo suuro gelshay in aan beledka biyihii mutawafir ka dhigno dadkii guryahooda biyo gashadaan iyadoo aan taas waxaan hore loo arkan ay ahayd sidoo kale koronto la-aana ka jirta magaaladaas waxaan samaynay baawra electriga adeegiisii aan samaynay matooro keennay gurigii dabgelinay waxaa u dambeysay marka hadda aadan yabaal maraafiqda caamka ahay dhammaan waxayna noqotay magaalo aada u qurux badan ilaahay baa ku mahadsan waddo ay ku farxeen xaafad cusub ayaan samaynay dhulaan bixinay fara badan haddana ilaa guryo boqol gaaraya ayaa cabiran dhismiin ay ku bilowdeen ilaahay baana ku mahadsan dhanka musaalaxada qabaa'ilka markii aan eegno sanadkan maxaa wilaayada u qabsoomay ilaahay waa ku mahadsan sanadkan runtii inta badan walaayadan waxyaabaha dadku isku qabsadaan dhulaa u badan dadka walaalaha oo degan waxurub weyn oo ka dhacday sanadkan iyo sanadadanba ma jirin wadankan waxyaabaha khilaafaadka oo yararkaa ee dhul la isku qabsado ee ay walaayada iyo noqobadeeda oo iskaashanaya ay xalliyeen aad bay u fara badan yihiin waxaan isleeyahay ilaa iyo dhowr iyo labaatan qabiil ayaa sanadkan la islaaxiyey oo dhul isku haystay marka runtii walaayadu waxay mashaakil ahoo meeshan ka taagan ma dhayalsato dadka amnigiisuna wuxuu ku xiran yahay hadba sidaa ay xuquuqdooda u kala haystaan qof kastaba hadduu xaqiisa gacanta ku qabsado waxaa yaraanaysa in la isku dhaco marka ilaahay baa ku mahadsan mas-uuliyaddaas aadaan u dareennay waana mas-uuliyadda aan u dagaalamayno in dadku ay xaqooda helaan caqabaana kama yimaadaan welina wax dagaal lagu geeyay ma jiraan ilahay fadligii dhinaca caafimaadka markaan eegno waxaa wadanka iyo guud ahaan caalamkaba halakeeyey oo ka jiro cudurka coronavirus oo dad badan ay dhinteen kuwo badanna ay isbitaalada la jiifaan xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxa ay samaysay guddi ayay u saartay arrinkaas wilaayada arinkaas maxaa uga qabsoomay bismillaah horta runtii cudurkaas aada sheegtay ilaahay baan ka magan gelaynaa xarumo aan ugu talagalnay dadka uu ku dhaco in lagu caawiyo kuwii guddigai xarakadu ay samaysay aa laga fura meeshaan si guud walaayaduna gaadiid iyo waxay diyaarisa rag arrintaas loo tababaray walaayadu diyaaray u tahay xarumana waa loo sameeyey oksijiin iyo wixii naafta caawinayana waa la keenay failil alxamdu meel fiicanay wax marayaan arrintaasna waa loo diyaar garoobaa insha allah qaybo ka mid ah wilaayada waxaa haysto ciidamada shisheeye gaar ahaan een kuwa burundi toddobaad ka hor waxaa balcad agaarkeeda lagu qarxiyey booyad shidaal u siday oo ay gelbinayeen ciidamada dowladda federaalka maxaa u sabab ah in xilligan askarta dowladda federaalka ay ilaalo ka noqdaan sahayda ciidamada shisheeye horta su-aashaada ah waxaa haysta ciidan burundi ee qaybka mada walaayada iyo in staff loo noqdo ayaga macnaa wixii shidaal iyo u socdo dad kale ay u gudbiyaan waxaa waaye runtii waxa iyada lafteeda u baahan muraaxada u baahan ciidankaasu waxaa la dhihi karaa ciidamo burudiya ayaa meelo ka mid ah maamulka carqaada ku haya oo degan waa la dhihi karaa laakiin waxayse la yidhaha ma jiraan dhowr meelood ay degan yihiin shan sano ka badan ayna degan yihiin maca daalika goor ugu dambaysa hadda inay ama soo baxaan ama wax qabtaan ama dad maamulaana ma jirto cidna uma tagto cidna kama tala qaataan godkaasay ku jiraan markii mujaahidiintu ay waqti u helaano ilaahay u fudeeyana waa lagu garaacaa waddana ma maraan marka dadkaasi haddaba dad wax haysta maaha dad ayaga la haysta waaye waana dad maogtahay siyaasado ka waaweyn oo ay dadada ka riixayaan iyaga dad burundi iyo uganda wax ajandaha hadda iyagu ay soomaaliya ka yeelan karaan ama ay ka leeyihin ma jiraan nimankaasu marka ayaga isaga tacbaana halkaas waxaa marka la jira midaan ah in maanta nimankii soomaaliyeed ee murtadiinta ahay inay maciin bidaan ay dhahaan anagu ma bixi karnee adinku baabuurta noo waardiyey iyo shidaalkii wax noo soo gudbiya oo weliba meelo manaadiq yar yar ah oo sida balcad iyo agaarkeeda ah oo meelo ay lix toddoba sideed meelood ay ka degan yihiin sideed kilomitr dholaan dhamayn kilomitr u degan yihiin ay ku nabadgeli waayeen markaase waxay keentay inay dhahaan soomaalidii lagu laayo maadaama aysan ahayn dad xisaabtamaya waa dad raqiisa waa dad dadkoodii iyo dalkoodii iyo diinkii waalidkood u qabanaya nimanka rishtaran kusoo duula marka iyagaa raqiisa asbaabtaas daraaddeed wey waxay hadda istaaf uga dhigteen iyo in ay nimankaanu ka caajiseen kana niyad jabeen dagaalkii ay naceen haddana amar ay uga baxaan dagaalkana inaysan lahaynoo macallinkiinkaara ilaa ay la noqoto iyaguna waxay ka mustawaron yihiin kuwan waddanka u dhashay ee ummadda baabi'inaya ee hoogga ummadda soomaaliyeed ah wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin annagana insha allahu tabaaraka wa tacaala qur-aanku markii hore wuxuu ahay qur-aan la akhraayo oo meel laga akhrinayo laakiin hadda isagoo ficilahoo noolaho ilaahay gargaarkii uu sheegi jiray waa idin gargaaraad uu dhihi jiray ilaahay waa u gargaaray mujaahidiinta waa noo gargaaray waxa muuqdo waaye inuu noo gargaarayana lan yaduruukum ilaa adan waxyaalla idinkiisa mooyaan ilaa adan dhib yar mooye wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraanna yuwalluukum aladbaar hadda waa labaatan soddon dowladoodaa la keenay yuwalluukum aladbaar meel ay ka keeneen laa ciraaq walaa afghanistan walaa maali walaa soomaali meel ay wax ka keeneen walaa yeman meel ay wax ka keeneen ma jirto in kufaarti ay god isku ilaaliyaan soomaalidina ay dhahaan maanta noo gargaaree war maanta shidaalkii wax noo soo gudbiya marka waa dad aan cid ay ka garan yihiin la arag waa dad cid ka naxaysa aan la arag gorgor bahala magacyo bahala garamcad iyo gorgor iyo waxaa loo baxshay magacyo aan waxba ka jirin moogta oo bahala aad maxay bahalka maxay kala mid yihiin gorgorka iyo haramcadka baktigay cunaan kuwa dhow isbaaraday cunaan marka wax ka weyn maa gorgor la bixe ama haramcad u bixe ama dameer u bixe kolley jiifada iyo baktiga inay cunaan kuwan isbaarada dhigtaan kuwaasuna ay baktiga cunaan ay ka midhaysan yihiin waxaasuna wax wax ku keenaya ma laha marka insha allahu tabaaraka wa tacaala shiddo badan naguma hayaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga dulqaado araggooda badan dhibaya dhulkan ilahay in lagu caabudaa la rabaaha waa ku caasayaan oo saliib iyo baktiga la dhex taagan yihiin iyo khamriya qurun iyo macaasiya ay dhisa ilahay inuu naga wadan rajaan ka qabnaa wabillahi tawfiiq isla su-aashaas maadaama gaadiidkii ciidamada shisheeye iyo laftirkooda inay ka quusteen inay sahayda isu gudbiyaan ee hadda bilaabeen in ay ciidamada dowladda federaalka adeegsadaan arrinkaas maxaa saameyn uu ku yeelan karaa macnawiyaadkooda iyo sii joogitaanka qeybaha ay kaga sugan yihiin wilaayada runtii si guud horta waa isku xirantaha gaaladu meelay joogtaba